sumaya maxamuud ibraahim oo ka mid ah haweenka magaalada beledweyne ayaa samaysatay fursad ganacsi taasi oo ah sameynta jalaatada loo yaqaano aaskiriinta iyadoo nolosha reerkeeda ka maareyso jalaatada aaskiriinta ayay ka sameysaa cabitaano laysku dardaray waxa ayna ku wareejisaa suuqyada magaalada beledweyne sumaya ayaa raadiyo beerlo ugu warantay sida ay nolosha reerkeeda ugu maareyso iyo caqabadaha ay la kulanto
buskudka iyo wixii lamida ku macaanayso alxamdulilah nolosheedana waa ka maaraysanaa xiliyada aan sameyno waa habeenka inta badan habeenkaa la sameeyaa sida maalinta loo iibsado sidas daraadeed habeenkaa la diyaariyaa maalintiina waa la gadaa subaxii halka saacba waa diyaar waxaa iga iibsada dhammaan shacabka soomaaliyeed qof allaala qofkii u baahan hadda qof walba oo gurigiisa jooga haweenna waxaan kula tali lahaa inuu shaqaysto waxaa jira hooyooyin badan oo ku nool magaalada beledweyne kuwaasi oo nolosha qoysaskooda kaalin ka qaata islamarkaana abuurtay fursado shaqo iyo kuwa ganacsi